waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali sannad walba dalkan austreeliya ku dhowaad sagaal kun oo shay ayaa lagu iloobaa tagaasi noocyada alaabta lagu iloobana waa kuwo aad u kala duwan haddaba dhowaan koob qaaliya oo uu ku guulaystay glen bos oo caan ku ah tartanka fardaha saddex jeerna ku guulaystay melbourne cab ayaa ku iloobay koobkaasi taxi tagsigaasna waxaa lahaa geedi xildiid oo sidoo kale dad badani ay u yaqaanaan john wacays xasan waad mahadsan tahay marka ugu horreysa marka intaa arrintan oo aysan dhicin xilligaa ka hor tagsigaaga alaabo ma looga tegey sidee nidaamku u shaqeeya haddii lagu iloobo alaabo tagsigaaga waxa weeye xasan marka hore alaabo waa lagaga tagtagaa oo waxaa dhacdaa mobile ama boorso ama waxyaabo yaryar waa iska dhacaano marba laga tagaa marka waxa weye dalawaalku inuu niyad fiican sameeyo oo uu maxayday la xidhiidho customerka hadduu customerka waayo waa inuu bayska geeyaa si uu u gato waajibkiisa iyo shaqadiisa professional ahaan waa garta marka dhowaan alaab qaali ah tagsigaaga lagaga tegay alaabtaas maxay ahayd yaa uga tegey sidee wax u dhaceen goormaysa ahayd
waxay ahayd tani intii aan tagsiga waday sidaan kuu sheegay muddo labaatan iyo sanaatii ugu weynayd noloshayda wixii isoo martay ee taxi lagaga tegay waxaynay ahayd november sanadkan markii melbourne kaabka uu wiig ka hadhay ayaa ninbaa waxaan ka soo qaaday sydney domestic airportka wuxuu noo socday hotel cityda ah marka waxaa dhacay saddex boorso watay saddexdii boorso gadaal baan ku riday maran gadaal ku rideen hoteelkii tagnay ayuu laba la degay markaa wuxuu ku ilaaway mid markuu mid ku ilaaway ayaa waxa dhacday anigu mabaan eeginay isna wuu degdegsanaa mala clientii waxbaa sugayay oo faction waxbuu lahaynoo busy waqti busy ahayd oo wuu la degay labadii boorso tii kalna anoo anu gaadhiga kama degay isagun baaba xidhayba albaabkiina wuu degay wuu la degay laba mid buu ku ilaaway marka waan socday cabaar markaan socday baa markii dambe customer kalaan qaaday waxaan arkay boorsada inaanu lahayn uu ninkii ka tegay anoo meeshii iska fadhiyoon isle maxayday maxaad yeesha hoteelkii ma tagtaa ayaa waxaa isoo wacay tagsiga oo nambarkayga ka helay kamarada ama wixii dee kolbay siday u heleen iyo magacayga way hayaan markay soo waceen ba waxay yidhahdeen alaabtaa ma lagaga tagay haa waan hayaa baan idhi okay nambarkaaga ma u gudbinaa bay yidhaahdeen customerka haa waa u gudbin kartaan why not markay u gudbiyeen customerkii ayuu soo wacay xaggeed joogtaa marka anigu waan yaro fogaa paramara meel u dhow baan joogay marka waxaan intaad ku imanaysaa wilan trafficga marka la eego waxaan ku imanayaa maybe about an hour markuu ana kasoo wareegtay waxoogay aan yaro raagay because traffic baa jiray anu moogi markaa waxa boorsada sidan ugu degdegsan yahay waxaan xaari uu sidan u yahay so wuxuu yidhi intee soo socotaa mase waxaan kusoo jira anigu tunnelka freeway wuu yidhi okay markaad hodheelka soo gaadhay soo wac markaan hodheelka frontigiisii soo gaadhay waan soo wacay ninkii waxa weeyaan isaga oo laba boqol mitirkana soo shiduuday marka hore waktigaaga anaa bixinaaye marka isagoo laba boqol sidaa u flash galaynaya oo dollar ayaan ayuu ana markaa boorsada gadaal bay ku jirtaa weli mabaan furno ma ogi markaasuu yidhi maxaaday labadan boqol dollar waa tib mitirkana mitirkuna wuxuu ilaa boqol dollar saar buu yidhi kan maxaaday f boska markaasaan yidhi oh thank you very much brother waa mahadsan tahay oo nin fiican baata iyo goodman iyo imaya good tip markaasuu yidhi bogoska waxa ku jira ma garanaysaa masaan yidhi ma garanayo waxa ku jira wuu furay hortayduu ku furay waxa ku jira three trophies oo melbourne kaab uu saddex sannadood oo kala duwan ku guulaystay oo kiiba malaa qiimihiisu yahay shan milyan wa waa koobabka melbourne kaab tartanka fardaha uu ku guulaystay marka ninkan magaciisa markii dambe gadaal baan ka ogaan doonaa waxaa la yidhahdaa galen bos waa three three times melbourne championship melbourne cup championship ayuu ku guulaystay ma garatay waa gartay marka galen bos gadaal baan magaciisa goongo inuu ninkaa isagu yahay waa jookigii markaa faraska ku guulaystay waday saddexdaa sannadood ee kala duwan sannadaha ayaan anigu ma hubo waa la yaqaanaa welldown ee waa aad nin uga caano way australia ma garanaysaa markaa dambe maxaaday markaan boorsadiisii u qaatay ayaa koobkii uu kasoo saaray uu tusay baan inantii hoteelkan ku yidhi sawir ma nagaga qaadi kartaa telefoonkayga aniga isaga sawirkaan la galay sawirkii markaan la galay markaa sawirkii baa taydinkaabkaan u diray iyo iyaguna channel ninkay u diray markaasay yidhahdeen ma maxayday ninkaa ma noogu yeeri kartaa markaa laba cisho dhowr cisho ka hor wiigga iminka ina soo dhaafay bay ahayd ayay ii yeedhaan janarjanka tadin kaabka markaa interviewgii layga qaaday aan kasii daayey waa garta marka waraysi baa lagaa qaaday jornaalaha lagu qoray teediin kaabku waa qolada tagsiga aad ka wadid iyagu doorkoodu muxuu ahaa maxay ku dhaheen
waxaan idhi dee anigu maxaa idhi shaqadaydii waan gutay waajibkii aan gutay wasta wasta deal markaasay yidhahdeen waan ku hagaajinaynaa bay igu yidhaahdeen we look after you marka look after you gii waxay noqotay un dee shan boqol oo gifty voucher card oo visa visa carda marka it's okay dee waxa weeyaan anigu anyway anigu waxaan aad proud ugu ahay inaan maxaaday as driver oo shaqadiisi gudanay professional ah inaan alaabtii ammaanad ahaydee gaadhigayga laga tegay inaan celiyo taasaa aniga sharaf weyniya oo communitygaygana aan u soo jeedinayaa magac iyo sharaf waa gartay galen boos marka uu kuu yimid oo kuu sheegay inay alaab qaaliya ahayd isaga maxaad hadalloo isdhaafsateen muxuu kugu yidhi kuu mahad celiy wuxuu igu yidhi noloshaydaabad badbaadisay you save my life
waa garta muxuu ula jeeda markaa markaa wuxuu ula jeeday macnaa haddan saddexdan koob ee dahabka a waayi lahaa noloshaydan waayi lahaa buu yidhi waa garta marka sheekadaas hadda maxaad ka barata adigu wixi hadda ka dambeeya waxaan is leeyahay tartamada fardaha aad baad u daawan doontaa maya wallahi waxa weye xasanow dee ammaanada horta dee dad muslimayn nahay ammaanada inaad qofkeedii qofkii u celisaad lahayd waa waajib diiniyana akhlaaqeen insaaniyan wax kastaa ma garanaysaa marka anigu intaasaan barowd ku ahay aan aad ugu faraxsanahay intaa intaa waxaan uga faa'iidaysanayaa inaan communityga soomaalida ee australia iyo melbourne iyo sydney iyo meel kasta aan idhaahdo waa dee aad iyo aad baa maxayday ugu mahadsantiin sidaa iga daawateen midda kale waxaan kaloo halkan aad uga xumahay tacsi deg deg iminka la iisoo sheegay inaan ka baahiyo nin axmed gadhla lagu naanayso oo sydney ayaa dhow iminka ku geeriyooday sydney marka dadweynaha soomaaliyeed waxaan iyo ehelkiisiiba waxaan uga tacsiyadeynayaa geeridan naxdinta leh kaasina wuxuu ahaa geedi xildiid oo john wacays loo yaqaano ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho